aniga waa guddoomiyaha maxkamadda degmada laasanood xasan maxamed warsabe waxaan maanta halkan uga soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dacwadii tacadiga ahayd ee gabadhii ahayd la odhan jiray xaawo xaawo saaq aadan oo ahayd afartan jirka ahayd haddaan arrintaa ka warbixiyo waxaa weeye gabadhaasi dacwada bisha afarteedii ayaa dacwadaas na soo gashay gabadhaas waa gabadh iyadoo koritoon jir ah nin lagu meheriyey oo si khasaba loogu guuriyey yadaan raalli ka ahayn oo aan gaangaarin oo xitaa aan gaarin xilligii ilmaha la guurin lahaa dabeedna dhibaatooyin badan baa la soo marsiiyey waxaa dhacday intii la xidhxidhay in qasab guriga lagu geeyey inay carartay hargeysa laga soo qabtay markii horkay toban jir bay ahayd kiiskaas maxkamadda hor yimi waxaanu samaynay waxaanu raadinay aabbaheed kii khasabka loogu guuriyey intii hooyadeed arrintaa haddii aanu ka baaraan degnay waxaanu ogaanay ee dhacday tacaddi weyn oo dhibaataa ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo saddex sana ah ay ku jirtay carar iyo canaha in xarig lagu hayo khasabayna lahay ilmaha ka ninkan guurgal ma yihi ninkana ma doonayo bal ka warran xilligii dacwadan laydiin keenay idinku aad qabateen xilli may ahaydna waxay ahayd bisha afarteedii bay ahayd dacwadii dacwadii yadaan sii soconba saddexyaatanka bishana dacwadii go-aan baanu ka gaadhnay go-aankaasoo ah mid cadaalad ku dhisan oo ahaa inaanu gabadhan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaalada ku dhammaatay gabadhan da'deedu markii hore waxaad igu sheegtay gudoomiye inay ahayd koob iyo toban jir markii dambe ay da'deedu gaadhay afar iyo toban marka ma iyadaa idiin timid oo dalbatay in guurka khasabkaa laga joojiyo iyadaa soo dacwatay waxay tii maxkamadda amaan kaan aqoon meelaan u irkadana maan aqoon dad bay soo tilmaamay oo yidhi maxkamadda degmada dacwood sidaas yaarsi dacwo looga horkantay waa gartay gabadhu markaa waxay ka cabanaysay in guur ay
guur aan raalli ka ahayn in lagu khasbayey oo iyadoo koritoon jira guurkaas lagu meheriyey ayn doonayn waa weliba nin weyna dabeedna saddex sana ayaa ku jirtay carar marka laga hadlayo ninkii lagu khasbayey gabadhaas ee afar iyo toban jirka ah iyo iyadoo idiin timid iyo waalidkeed bal ka warrasada dacwadaas u qaadeen oo aad isagina ugu yeedheen aad ugu qanciseen in gabadhan laga furayo gabadhuna aysan guurkan diyaar u ahayn markii ninkii lagu khasbayay aan u yeedhnay aabbaheed keennay hooyadeedna waxaan u sheegnay inaan sharcigu ogolayn ilmo yar oo aan qaangaadhin in canaha loo khasbo oo ilaa saddex sano tacaddi soconaya uusan sii soconayn intaa dhibtii loo geysana sharcigu rabo in looga magdhabo haddeerna xaq loogu leeyahay inuu gabadha waqadeersiiyo wuu naga aqbalay maxkamadda degmada waxay saaran tahay inay ilaaliso xuquuqda carruurta iyo hooyada aad baan u ilaalinaa dacwo kastana cadaalad baan ka gaadhnaa haddii iyadoo ku faraxsan hooyadeed iyo gabadhiba xukunkiiyo go-aanka kasoo baxay maxkamadda degmada oo ku qanacsan oo tacadiyada ka dhacay meesha oo dhibaatada ay saddex sano qabtay oo weliba intii hore aan garanayn meel u ekatay maxkamadda ayna aqoon ayay cadaaladii ka soo baxday iyo xukunka soo baxay bay ku qanceenay